runtii go-aanka maxkamadda gobolka banaadir waa go-aan wanaagsan u ahay waa go-aan cadaalad ku dhean u ahay anaguna waa dareemaynay ba kulley cadaaladaas un baan sugaynay cadaaladana waan helnay ewelna waan dareemaynay laakiin wa waa aadan ugu mahadsan tahay maxkamadda gobolka gobolka banaadir go-aanka cadaalada ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go-aankaas gaartay waa soo dhaweynaa marka xaggee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayo maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aada sugaysaan
wallahi maadaama cadaaladaan helnay oo maxkamaddii gobolka banaadir ay cadaaladii ay ka timiday waxa xego waxaan sugaynaa inaan inaan kulley howlaheeni gaarka ahay iyo howlihii qaranka aan u haynay qaybo ka mid a ayaan qaban doonaa insha allahu saa ogtahay anigu waxaan soo bilaabay waxaan kamid ahay raggii dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay muddaa sideed toban sano ayaan kamid ahay dowlada noqsoonooda agaasimaha maaliyadda gobolka banaadir agaasimaha amniga gobolka banaadir agaasimaha canshuuraha gobolka banaadir guddoomiyaha degmada yakshiid ilaa iyo labada kun afar iyo tobankii akhirkeeda oo noqday agaasimaha canshuuraha beriga dowladda federaalka marka intaas waxaa dheer kuma sanayn nin shaqaalaha kuma sanayn waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqaynayay dowladnimada runtii wakti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalanka al-shabaabka toban eighteenka ayaan soo bilaabay al-shabaab oon la aqoonin oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dowladduba ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo ayaan dadka deegaanka aan kasoo jeeday abaabulay runtii saa ka warhaysanay waxaa kamid ah raggii aan abaabulay oo shaqaynayay erga la yihahdo macawisley oo hadda hirgalayna waa dad ka bilaabay oo qof ka bilaabay ayaan ahay dhirigelinaya dadka shaqadaas qabanaya marka ma laga yaabaa in dacwad oogayaasha dhinaca dowladda ka socda ay raacfaan ka qaadan karaan go-aanka maxkamadda hadday qaataanna waa xaqay u leeyihiin haddii ayna qaadanna xaqay u leeyihin labadaasba xaqay u leeyihiin marka haddaan arrimaha cadaalada in hadda hoos u galo maya laakiin waxay xaq u leyihin inay qaataan u leeyihiin laakiin hadda waxay la imaadaysa inay guushii koowaad ay bilaaba dhacday oo cadaaladii ay dadkii runtii ay dhacday waxaa kaloo maxkamadda uga mahad celaynaa aniga iyo dadka lamidkaaba in la helay inay dhacday dacwada u socota si leefa oo shacabka soomaaliyeed dhammaan inta danayso arrimaha soomaaliya iyo beesha caalankaba ay fiirsanaysay oo leefa fiirsanaysay oo dacwad ogaana la arkayso wax u dhigo soo jeediyo abukaatayaasha difaacay la arkaysay u difaactamaan su-aalaha maxkamadda gobolka banaadir iyo eedda xeelaalintaba intaas waa isku wada rakibnaayeen marka hadda kulley waxa la arkayo cad oo leef ayay ahayn marka leefkaasna waa soo dhaweynaa